الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا wuxuu ku xidhan yahay darsiganu darsigii ka horreeyey oo ku saabsanaa uu ka warramayey qaswadii la odhan jiray qaswatu lkhandaq ama qaswatu laxzaab qaswadaas yacni dadku way kala baxeen oo imtixaan weyn baa dhacayo waa la imtixaamay dadka muslimiinta ah waxaa isi soo bahaystay dad aada u fara badan oo axsaab aha isi soo bahaystay dagaalna ugu yimid marka culayskaas badan markuu yimid way kala baxeen dadkii oo wixii aan iimaanka fiican lahayn waa munaafiqiintii yacni dagaalkii bay ka baxeen tashwiish iyo waxay la yimaadeen hadallo aada u fara badan ayay la yimaadeen ilaa ay yidhaahdaan maa wacadana allahu wa rasuuluhu ilaa quruura ilaahiyo rasuulkiisu waxa ay noo yaboohayaan wax kale maaha waa quruur waa wax baadila un yacni nasri aan gaarayna iyo meel aan qabsanayna ma jiro bannaankaan u bixi la-nahay marka way ba way cabsadeenoo dagaalkii bay ka baxeen guryahoodii bay ku laabteen mu'miniintiina markaa yaqiinta lahaana waxay yidhaahdeen waxaan waa wixii ilaahay iyo rasuulkiisu ay noo yabooheen ilaahay iyo rasuulkiisuna run bay noo sheegeen marka haddaan yacni imtixaankan adag markuu nagu yimid haddaan heli doonaa nusrada ilaahay iyo gargaarka ilaahay baan helaynaa qad yaclamu llaahu ilaahay wuu og yahay almucawiqiina kuwa cajis gelinayo minkum adinka idinka mid ah waalqaa'iliina kuwa ku qowlayo liikhwaanihim walaalahooda mu'miniinta ah halumma ilayna annaga noo imaada isaga soo baxa dagaalka oo annaga noo imaada walaa yaatuuna alba'sa dagaalka ma imaanayaan ilaa qaliila wax yar mooyaane oo ay madaxa un ku tusayaan basa mooyaane ma gelayaan marka dagaalka way intaana waa inay isku badbaadinayaanoo inay mu'miniinta ka mid ah kay ka mid ahaadeen oo ay ka mid yihiin yacni ha laydinku aamino darteed unbay markaa intaa yarna u samaynayaan qad yaclamu allah ilaahay wuu og yahay almucawiqiina kuwa cajis gelinayo oo wahsiga ku ridayo almucawiqiin kuwa wahsi gelinayo oo wahsiga ku ridayo mu'miniinta dhabta ah minkum xaalay adinka munaafiqiinta idinka mid yihiin baa ilaahay leey waa kuwa munaafiqiinta awey waalqaa'iliina kuwa ku qowlayo liikhwaanihim walaalahood bay waxay ugu qowlayaan halumma ilayna annaga noo imaada yacni isaga soo baxa dagaalkay leeyihiin ha ku dhimanina meesha maxaad ku dhimanaysaan isaga soo baxa dagaalka halumma ilayna annaga noo imaada walaa ya'tuuna alba'sa dagaalka ma yimaadaan ilaa qaliilan madax tus un mooyaane marmar bay imaanayaan meeshii yacni hadhow si ay yacni ugu badbaadaanoo muslimiintii bay doonayaan inay ka mid noqdaan marka sida markay cibaadada iyo khayrkaba ay ugu yar yihiin dikriga ilaahay iyo dagaalka marka lagu jirana liiclaa'i kelimatillah marka loo dagaalamayna way ku yar yihiin walaa yaatuuna salaata ilaa wahum kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan baa ilaahay salaada markay tukanayaan istutus bay u yimaadaan ilaahay ma xusaan ilaa qaliila walaa ya'tuuna alba'sa ilaa qaliila dagaalkana in yar bay imaadaan dikriga ilaahay iyo daacada ilaahayna way ku yar yihiinoo in yar bay imaadaan marka qolo cibaado iyo diin shaqo kula ma aha qasadkoodu waa adduunyada un ashixatan calaykum ashixatan weeye kuwo qaduucyo ah weeye aada yacni bakhiilnimadooda ay u daran tahay calaykum dushiina bakhiil bay ku yihiin maal idinku bixin maayaan wakti idin gelin maayaan oo yacni idinla bixin maayaan oo dagaalkii ka qeybgeli maayaan xataa sawaadka muslimiinta ma badinayaan markii dagaalkii la isugu soo baxo ayay muslimiinta garabkoodii ka baxayaan way iska noqonayaan way baxayaan sawaadkaa xataa wax weyna badnintaas yacni muslimiinta garabkooda laga muuqdo ayaa wax weyna marka waa bukhalo weeye ashixatan weeye kuwo qaduucyo ah weeye oo bukhalo ah weeye calaykum adinka way idinku bakhaylayaan maal idinku dari maayaan wakti idinku bixin maayaan wax yacni garaba iyo wax khayr oo idin siinayaan midna ma jiraan fa idaa jaa'a alkhawfu khawfkii markuu yimaado cabsi markay timaado ra'aytahum waad arkaysaa ayuha rasuulu lkariim yanduruuna ilayka inay adiga ku soo fiirinayaan taduuru xaal ay wareegayso acyunuhum indhahoodu kaladii yuqshaa calayhi min almowt ka dowraani aladii yuqshaa calayhi min almowt qof mowt ku soo xaadiray siday indhihiisu u wareegaan qofku marka yacni uu nafta laga qaadi rabo oo moodku kusoo xaadiro indhihiisu saasay u gadgadoomayaan soo maha marka saasoo kale aad u malaynaysaayo markay yacni dagaalkii yimaado oo cadowgii iyo muslimiintu iska hor tagaan oo khoofka marka ugu darana yay gadaal u baxayaan rasuulkay gadaal ka marayaan markaasay rasuulka eegayaan aday kusoo fiirinayaan fa idaa jaa'a alkhawfu khawfkii markuu yimaado ra'aytahum waad arkaysaa yanduruuna ilayka adigay ku soo fiirinayaan adigay ku soo fiirinaya indhaha kugu soo taagayaan taduuru acyunuhum taduuru xaal ay wareegayso acyunuhum indhahay ka mirig mirigsiinayaan indhahay saa u gedgedinayaan indhahoodu waa wareegayaa kaladii yuqshaa calayhi min almowt aad u malaynaysaa indhahoodu siday u wareegayaan ka dowraani aladii yuqshaa calayhi min almowt midka la daboolay calayhi dushiisa la daboolay min almowti mowdna lagu daboolo mowdka kusoo xaadiray sida indhihiisu u wareegaan oo kale ay u wareegayaan fa idaa dahaba alkhawf khowfkii markuu tago gaaladu markay jabaan oo laga guulaysto salaquukum bialsinatin xidaadin salaquukum waxay idinku soo ridayaan bialsinatin carabyo xidaadin af badan wey marka cabsida ay tagto gaaladu ay jabaanna wax ka hadal badan ma jiro wey oo ka dood badan waxaanaan samaynay halkan aan joognay waxay u jeedaan markaas wixii qaniimaa iyo wixii la helay in wax laga siiyay doonayaan marka dadka ayagaa ugu hadal badan ayagaa ugu war badan ma daalayaan wey a fa idaa dahaba alkhawfu khoofkii markuu tago salaquukum waxay idinku dhibayaan bialsinatin carabyo xidaadin oo af badan ashixatan xaal ay yihiin kuwa ku bakhaylayo cala alkhayri khayrkay ku bakhaylayaano waxa la helay oo yacni gaalada laga helay oo qaniimada ah ayay markaa doonayaan inay helaan ashixatan cala alkhayr waxa ay la qaylinayaan waxaa weeye maalka la helay iyo waxa gaalada laga furtay rabaan inta ugu badanba inay ayagu qaataan dagaalkiina ma gelayaan dee ulaa'ika kuwaasu lam yu'minuu ma aysan rumaynin iimaan male baa ilaahaya kuwa waxaa noloshooda yacni dhaqankoodu oo noocaas yahay oo markay cabsidu timaadana kala dhuumanayo kala dhuumanayo dadkana yacni tashwiish ku ridayo inay ayagu iska cararaan keliya kuma ekaanayaane yacni gadaal bay u baxayaan magaalo magaaladii bay gadaal ugu noqonayaan meelaha dambey fadhiisanayaan markaasay hadal la fadhiisanayaan hadal bay la fadhiisanayaan iyo inay dadkii waswaas geliyaano markaa dadkii ducafadu ducafaul iimaanka ahay oo dhan bay waswaas ku ridayaan marka yacni cabsidu ay dhammaato oo gaaladu ay tagtana dadka ayagaa ugu orod badan wey waxay soo xaadirayaan meesha ugu horeysay imaanayaan aa, rasuulkay soo hor imaanayaan markaasay doodayaan aa, doodayaan halkan aan joognay kanaan ahayn intaasaan ku jirnay waxay u jeedaan markaa in maalkaa wax laga siiyo wey ay rabaan qad yaclamu llaahu ilaahay wuu og yahay almucawiqiina kuwa waxsi gelinayo oo minkum adinka idinka mid ah waa munaafiqiinti weeye waalqaa'iliina kuwa ku qowlaya liikhwaanihim walaalahooda mu'miniinta halumma ilayna annaga noo imaada isaga soo baxa dagaalka isaga jooga bay leeyihin haku yacni meeshan ha ku halaagsamina ciidankan ciidan aan tabar u hayno ma aha ka soo baxa bay leeyihiin walaa ya'tuuna alba'sa dagaalka ma yimaadaan ilaa qaliilan in yar mooyaane in yaroo madax tusa un bay yimaadaan dagaalka ashixatan xaalay yihiin calaykum kuwa idinku bakhaylaya wey adinka way idinka bakhaylayaano maal inay idinku bixiyaan lagama yaabo jihaadka marka loo baxayo iyo marka khayrka la doonayo maal ma bixiyaan kama qayb galaanoo yacni dadki yani dagaalkii kama qayb galaan a kama qayb galaan fa idaa jaaa alkhawfu khawfkii markuu yimaado cabsi markay timaado oo cadowga la iska hor tago ra'aytahum waad arkaysaa yanduruuna ilayka adigay ku soo fiirinayaan gadaal bay u baxayaan dib bay rasuulka ka marayaan markaasay rasuulka indhaha kusoo taagayaan fiirinayaan isagay dhowrayaan yanduruuna ilayka adigay ku soo fiirinayaan taduuru acyunuhum xaal ay wareegaysa indhahoodu kaladii yuqshaa calayh ka dowraani ladii kii indhihiisu say u wareegayaan yuqshaa calayhi dushiisa la daboolay min almowti mowdna lagu daboolay fa idaa dahaba alkhawfu khawfkii markuu tago cabsidu markay dhammaato salaquukum waxay idinku dhibayaan bialsinatin carabyo xidaadin oo af badan yaa ka hadal badan yacni waa niman hadal badan oo war badan marka ay nabaddu jirto oo cadowgu tago yacni niman laga baxsanayo maaha wey bialsinatin xidaad baa ilaahay yacni waa niman codkar ah aada u codkar ah wey oo hadli og wey ashixatan cala alkhayr ashixatan xaalay yihiin kuwa ku bakhaylayo cala alkhayri khayrkay ku bakhaylayaan oo ma rabaan inay jihaadka wax ku bixiyaan wixii jihaadka ka yimaadana inay ayagu ugu tugtaroonaadaan bay rabaan oo qaataan yay doonayaan marka hamigooduba waa adduunyo un ulaa'ika kuwaasu lam yu'minuu ilaahay ma aysan rumaynin iimaan ma leh ilaah ma aysan rumaynin rasuulkiisa ma aysan rumaynin aakhiro ma rumaysno iyo abaalmarinta iyo jazaha dambe ma rumaysno fa axbada allaahu acmaalahum ilaahay camalkoodii buu buriyey camalkoodii ayaa la buriyey marba haddayn iimaan lahayn dee waa gaalo wey waa yacni nifaaqu waa gaalnimo yani caloosha lagu haysto kufri calooleed baa la yidhahdaayo qofku inuu yani carabka oga dhawaaqo yani oo islaamka oga dhawaaqo shahaateynkiiba carabka oga dhawaaqaya wax kastana wuu diidan yahay oo wuu diidan yahay hoos wuu ka diidan yahay qalbiga wuu ka diidan yahay marka waa gaalnimo qarsoon waa gaalnimo qarsoon gaaladii oo dadkii dhex joogo oo ka dhib badan wey gaalada way ka dhib badan yihin munaafiqiintu way ka dhib badan yihiin leanna islaamkii bay ku dhex jiraan sirtoodii bay qaadayaan wax kastoo yacni markaa yacni oo dhibaato ku ah islaamka ayay ka shaqaynayaan wey ulaa'ika kuwaasu lam yu'minuu ma aysan rumaynin baa ilaahay yidhi iimaan ma laha fa axbad allaahu acmaalahum camalkoodii baa ilaahay buriyey oo iimaan ma la dee qofka hadduun iimaan lahayn oo uu gaal buu noqonayaa gaalnimaduna iyo shirkiguna waa waxaa camalka buriyo wey waa waxaa camalka buriyo wey fa axbad allaahu acmaalahum acmaashoodii baa ilaahay buriyey wa kaana daalika cala allaahi yasiira wa kaana daalika kaas wuxuu ahaaday camalkoodii oo la buriyey oo la cadaabo cadaab lagu abaalmariyo cala allaahi cinda allaahi yasiiran mid fudud buu ahaaday ilaahay agtiisa wuu ka fudud yahay wey camalkoodii yaa lagu abaalmarinayaa wey sayajziihim wasfahum wey yacni waxa ay leeyihiin tilmaanta ay leeyihiin iyo waxa ay yihiin baa ilaahay ku abaalmarinayaa wey yaxsabuuna waxay malaynayaan al axzaaba kuwa isi soo bahaystay lam yadhabuu inayna tegaynin inayna tegaynin bay u malaynayaan yacni ciidamo aada u fara badan yaa axzaab isugu yimid wey ilaa yacni intaasoo qabiil baa isi soo bahaystay yaa issoo bahaystay wey quraysh iyo kinaane iyo qadafaan iyo yacni ilaa afar qabiilo ayaa isi soo bahaystoo bannaanka ka yimid nimankii madiine deganaana nimanka reer bani quraydo la yidhaahdo iyo ayaguna magaaladii deganaana gudahay ku jireen oo ayaguna way la jireen waxaasaa isi soo bahaystay waxaa kor ka yimid markaa ilaa toban kun ciidan ay ahaayeen ciidan toban kuna ayaa yimid markaa muslimiintuna markaa waxay ahaayeen saddex kun bay ahaayeen saddex kun keliya ayay ahaayeen marka way isi soo bahaysteen marka dadkan isi soo bahaystoo yimid waxay u malaynayaan kuwan munaafiqiinta ah lianna iimaan ma lehe inayna tegaynin nimankaa niman meel u socdo mahale marka iyaguna dee wixii isi soo bahaystayna dhibaato weyn baa qabsatayo ilaa yani bil wax yar dhiman bay madiine dul fadhiyeen oy meeshaa joogeen ilaa yani dhowr iyo labaatan beri intaasoo dagaalna aynu ayna u suuroobin wax ay sameeyeenna aysa jirin magaalona ma aysa gelin cidna ma aysa dilin marka ayagoo jabay yaa markii dambena dee ayay baxeen weeye marka ilaahay wuu duleeyey waxay doonayeen ma aysan gaarin xanaaqoodii iyo xumaantoodii iyo wixii ay qalbiga ku haysteen oo ay muslimiinta u qabeen ayaga unbay dib ugu noqotay wey marka waxay u malaynayaan kuwan inaysan noqonaynin ma tegayaan nimankan yacni ciidan xooglay ku yimaadeen inay magaalada qabsadaan bay doonayaan cidna ma dhaafayaan dadka muslimiinta oo dhan way dhammaynayaan saasay leeyiin yaxsabuuna waxay malaynayaan al axzaaba kuwa isi soo bahaystay lam yadhabuu inaysa tegaynin saasay u malaynayaan marka markay arkeenu inay hadda ay ay jabeen bay indhaha soo kala qaadeen laakiin ma aysa malaynaynin inay tegayaan ma aysa malaynaynin wain ya'ti laxzaabu hadday yimaadaan kuwan isi soo bahaystay mar kale hadday yimaadaan yawadduu waxay jeclaadaan low annahum baadduuna fi lacraab low annahum ayagu baadduuna fi lacraabi baadiyaha inay galaan baadduuna inay ku fogaadaan fi lacraabi yacni miyiga inay galaan oo magaaladaba isaga guuraan yas'aluuna xaal ay weydiinayaan can ambaa'ikum idinka akhbaartiinna inay baadiyahaas ay tagaanoo ree baadiye iska noqdaanoo yani wixii magaalada ka dhacayna markaa akhbaarteeda ay weydiiyaan maxay ku dambeeyeen yani qoladii muslimiinta iyo yani maxaa qoladii gaaladii maaa maaa maxaa warkooda ku dambeeyey inay bannaankaasun ka weydiiyaan saasay jeclaanayaan wey saasaaba khayr badan oo inay idinka baxaan baa khayr badnayd walow kaanuu fiikum baa ilaahay hadday idin dhex joogaan maa qaataluu ma aysan dagaalaman ilaa qaliilan wax yar uun madax tusa mooyaane ma dagaalamayaan marka inay maqnaadaan oy baadiyaha galaan kaasaaba khayr badan wey kaasaa khayr badan yaxsabuuna waxay malaynayeen alaxzaaba waxay u malaynayaan lam yadhabuu inaysa tegaynin wain yaati laxzaabu axsaabtu hadday yimaadaan kuwa isi soo bahaystay hadday mar kale soo noqdaan yawaduu waxay jeclaadeen low annahum ayagu baaduuna inay yani ku fogaadaan fi lacraabi yani miyiga inay ku fogaadaan ilaahu maxaa ree baadiye iga dhigi weyday kaasay ku fikirayaan magaalada iyo joogitaankeedii bay naceenba de baadiyaha inay galaan oo reer miyi ay noqdaan taasay ku fikirayaan yas'aluuna xaalay weydiinayaan can ambaa'ikum akhbaartiinni bay weydiinayaan xaggee ku dambeeyey dagaalkii yaa yacni yaa laga qaalib noqday xaggee ku dambeeyey inay weydiiyaan oo bannaankuun ka weydiiyaan walow kaanuu fiikum walow kaanuu hadday ahaadaan fiikum adinka dhexdiinna hadday ahaadaan oy magaaladii joogaan maa qaataluu ma dagaalamin ilaa qaliilan wax yar mooyaane dagaal ma gelayaan dad yacni dagaal iyo garab laga sugaayo ma aha wey laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana mu'miniintii baa ilaahay la hadlay markaa laqad kaana lakum waxaa idiin sugnaaday fii rasuulillaah rasuulka ilaahay waxaa idinkugu sugnaaday uswatun dayasho xasanatun wanaagsan liman bay ugu sugnaatay kaana ahaadee yarju llah ilaahay mid ka baqayo walyowma alaakhira iyo maalinta aakhiro oo wadakarallaha ilaahay xusay kasiiran in badan ilaahay xusay marka dadka iimaanka leh inay rasuulka ku daydaan baa la doonaya rasuulka dayasho wanaagsan ayaa ugu sugan wey uswa xasana baa ugu sugan rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida uu u dadaalayo yacni shajaacadiisa sabarkiisa yacni dulqaadkiisa waxa uu samaynaya rasuulka inay ku daydaan wey dadka iimaanka le waa inay ku daydaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dagaalkiibuu gelayaa yacni oo mar kasta yacni isagaa u horeeyo wuu ku sabrayaa dhibaatada iyo dagaalkuu ku sabrayaa marka waa inay ku daydaan rasuulka laqad kaana lakum waxaa idiin sugnaaday fii rasuulillaah rasuulka ilaahay waxaa idinkugu sugnaatay uswatun dayasho xasanatun wanaagsan dayasho wanaagsan inaad ku dayataan rasuulka liman ayuu u sugnaaday liman buu ugu sugnaaday kaana yarju llaha walyowma alaakhir oo markaa dadka iimaankala dee way kala duwan yihiine dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanayo hawaabkiisa rajaynayo ciqaabkiisa ka baqayo maalinta aakharo abaalmarinta aakharo iyo jazaha jazaha wanaagsan ee aakhirana rumaysan oo rajaynayo dadkaasaa rasuulka ku dayanayo liman baa ku dayanayo kaana ahaadee yarju llah yakhaafu llah ilaahay mid ka baqayo walyowma alaakhira iyo maalinta aakhiro mid ka baqayo oo wadakarallaha ilaahay xusay kasiiran in badan walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaab munaafiqiintu siday noqdeen ilaahay wuu noo tilmaamay markii dagaalku dhacay ee cabsidu timid zilzaal badan iyo imtixaan badan markii la idin imtixaamay dadkii wuu kala baxay munaafiqiinta xaalkoodii baa ilaahay noo caddeeyey mu'miniintii dhabta ahaydna waa kan walamaa ra'a almu'minuun mu'miniintii markay arkeen alaxzaaba kuwa isi soo bahaystay markay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa maa wacadana allahu warasuulu haadaa kan maa wacadana allah ilaahay wuxuu noo yaboohay weeye wa rasuuluhu rasuulkiisu wuxuu noo yaboohay weye wa sadaqa allaahu ilaahay baa run sheegay wa rasuuluhu rasuulkiisuna run buu sheegay wamaa zaadahum uma siyaadinin axsaabtaa isi soo bahaysta oo isu yimid ilaa iimaanan iimaan iyo wa tasliiman hogaansan umbas kaasunbaa u siyaadiye un marka mu'miniintii dhabta ahaydna markay arkeen yacni imtixaanka yimid yacni oo culayskan ku yimid iyo zilzaalkan ku yimid markay arkeen markaa unbay yidhaahdeen hadda unbay guushii dhow dahay can nasrigii ilaahay hadda unbuu dhow yahay wey walamaa ra'aa almu'minuun mu'miniintu markay arkeen alaxzaaba kuwa isi soo bahaystay markay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa maa wacadana allahu warasuuluh haadaa kan maa wacadana allah ilaahay wuxuu noo yaboohay weeye wa rasuuluhu rasuulkiisu noo yaboohay weye wasadaqa allaahu ilaahay baa run sheegay wa rasuuluhu rasuulkiisuna run buu sheegay wamaa zaadahum uma ziyaadinin ilaa iimaanan iimaan mooyaane wax kale uma ziyaadin iyo wa tasliiman hoggaansan ilaahay ay isu dhiibeen un min almu'miniina mu'miniinta waxaa ka mida rijaalun rag baa ka mida sadaquu run sheegay maa caahadu llaaha calayh ilaahay waxay kula ballameen ayay ka run sheegeen fa minhum waxaa ka mid a man baa ka mida qadaa gutay naxbahu ballankiisii iyo nadarkiisii gutay oo ku dhintay weeye wa minhum man yantadir wa minhum waxaa ka mida mu'miniintii man yantadiru qof sugayaa ka mida ixda alxusnayeyn ima shahaada wa ima nasru wey wamaa badaluu ma aysan bedelin tabdiilan bedelitaan baa ilahay yacni mu'miniintii waxaa ka mid a rag baa ka mid ah markii dagaalkii uu dhacay beder dagaalkii beder markuu dhacay ee guusha lagu gaaray dadkii ka maqnaa dagaalka beder dad badan oo ka mid ah yaa yacni dhaar sameeyey iyo ballanqaad bay waxay yidhaahdeen ilaahayow waxaan ka maqnayn dagaalkii ugu horreeyey oo muslimiinta iyo gaaladu ay dagaalameen dagaal kale ilaahayow haddii aad iga qaybgeliso waxa aan sameeyo waa arki doontaa bay yidhahdeen rag badan baa ballankaa qaaday wey marka mu'miniinta rag baa ka mid aha ilaahay rijaal baa ilaahay rijaal rijaal dadka wanaagsan oo qiimaha leh ayaa lagu tilmaamaa min almu'miniina waxaa ka mida rijaalun baa ka mid a sadaquu run sheegay maa caahadu llaaha calayh wixii ilaahay ay kula ballameen bay ka run sheegeen way oofiyeen wixii ilaahay ay kula ballameen way oofiyeen fa minhum man qadaa naxba fa minhum waxaa ka mid a man baa ka mid a qadaa gutay naxbahu nadarkiisi wey ballankii uu qaaday wuu gutay oo wuu ku shahiiday wey wuu ku shahiiday yacni raggii shuhadada ahaa ee dagaalkii uxud ku shahiiday baa ka mid ah dagaalkii uxud raggii ku shahiiday dagaalkana hadda u taagan oo sidii ugu taagan dagaalkana yacni axzaab qaswatulaxzaab yacni sidan ugu taagan ayaa ka mida wey fa minhum waxaa ka mid a man baa ka mid a qadaa gutay naxbahu nadarkiisii iyo ballankiisii gutay wa minhum waxaa ka mid a man yantadir mid sugayo mid sugayo oo aan dhimanin marka ballankii laakiin sidii buu ugu taagan yahay ixda alxusnayeyn buu sugayaa ima shahaada wa ima nasru wey wamaa badaluu ma aysan bedelin tabdiilan bedelitaan baa ilahay ballankii ay qaadeen ma aysan bedelin liyajziya allaahu saadiqiina bisidqihim liyajziya allah ilaahay inuu abaal mariyo assaadiqiina kuwii runta sheegay bisidqihim inuu ku abaalmariyo ballankoodii iyo yacnii ballankii ay qaadeen cahdigii ilaahay ay la galeen bay ka run sheegeen ilaahay diintiisii bay u dhinteen wax walbay u hureen ilaahay wuu ku abaalmarinayaa bisidqihim yacni runtoodii yacni camaashoodii wanaagsanayd ayaa ilaahay ku abaalmarinayaa wa yucadiba almunaafiqiin munaafiqiintana ilaahay wuu cadaabayaa in shaa hadduu doono hadduu doono ilaahay wuu cadaabayaa oo haddii uu sidaa ku dhinto oo uusan ka towbad keenin nifaaqaas hadduuna ka towbad keenin ilaahay wuu cadaabayaa in shaa hadduu doono ow yatuuba calayhim ama ilaahay wuu ka towbad aqbalayaa oo qaar munaafiqiinta ka mid a oo towbadoodu wanaagsanaatay baa ka mid aho yacnii xumaantii iyo nifaaqii ka soo noqday weeye ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday hafuuran mid dunuubta dhaafo mu'miniinta u dembi dhaafo raxiiman bihim u naxariista wey liyajziya allaahu ilaahay inuu abaal mariyo assaadiqiin waxa dadka loo kala saaray oo markaa dadka yacnii imtixaanka iyo zilzaalka waxa loogu yimid oo loogu sameeyey inay dadku kala baxaan yacni oy sidaa hadda ay u kala baxeen ay u kala baxaan weeye waxa loo imtixaamay weeye liyajziya allaahu ilaahay inuu abaal mariyo aلsaadiqiina kuwii runta sheegay bisidqihim inuu ku abaalmariyo bisidqihim yani bihawaabi sidqihim runtoodii yani acmaashoodii ay ka run sheegeen yani jihaadka oo ay si dhaba u galeen nusradii ilaahay iyo rasuulkiisa ay u yani si dhaba u galeen baa ilaahay ku abaalmarinaya ajirkeedii baa ilaahay siinaya wayucadib almunaafiqiin munaafiqiintana ilaahay wuu cadaabayaa in shaa hadduu doono oo kuwa yani muna- nifaaqaas ku dhintay yani waa ahlu naar de yani waa ahlu naar hadduuna ka toobadkeenin yani kufrigaa u qarsoone hoosta uu ka yani wax walba uu ka beenay uu ka be- uu yani uu aaminsan yahay inayn jirin waa gaalnimo qarsoon soo maha hadduu doono ilaahay wuu cadaabayaa in shaa hadduu doono waa midka munaafaqnimadaa ku dhintay wey ow yatuuba calayhim ilaahay wuu ka toobad aqbalayaa oo qaar baa yacni soo hanuunayo ilaahay uu ka toobad aqbalayo toobad wanaagsan la yimid ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday kafuuran mid u dhaafo mu'miniinta u dembi dhaafo ayuu ahaaday raxiiman bihim u naxariis warada allaahu aladiina kafaruu bikaydihim kuwii isi soo bahaystay ee yacni intaasoo muddo badan yacni kulanka waday dadka uruurinayay yacni maal iyo wax walba iyo wakti ku bixiyey safarka dheer soo galay maxay noqotay natiijadoodii warada allaahu ilaahay wuu celiyey alladiina kuwa kafaruu gaaloobay bikaydihim caradoodii buu ilaahay la celiyey lam yanaaluu ma aysan gaarin khayran wax khayra ma aysan gaarin wakafa allaahu ilaahay wuu kaafiyey almu'miniina mu'miniinta wuxuu ka kaafiyey alqitaala dagaalkii buu ka kaafiyey oo wixii isi soo bahaystay dabayl iyo malaa'ig baa ilaahay ku kiciye wey Ah. dabayl baan ku dirnay baa ilaahay leeya waarsalnaa calayhim riixan wa junuuda lam tarowha dabayl baanu ku dirnay dabayshaasoo halaagtay dee ayagoo dhan yacni guryahoodii dumisay dharyahoodii iyo dab- dabkoodii oo dhan demisay dhibaato ku riday yacni iyo wa junuudan lam tarowha malaa'ig rucbi ku riday argagax iyo rucbi bay qulubtooda ku riday yacni meel kastay buuxiyeen malaa'igtu ka muuqanayaan markaasaa rucbi ku dhacay ayagii wey muuminiinta marka ilaahay dagaalkii buu ka kaafiyey wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday qawiyan alla qawi ah casiizan yani fii mulkihi ca- yani qaalib ah laa yuqlabu aan laga qaalib noqonaynin buu ahaaday wey warada allaahu ilaahay wuu celiyey alladiina kuwa kafaruu gaaloobay bikaydihim caradoodii buu ilaahay ku celiyey caradoodii ayuu ku celiyey waxay doonayeen waxba ogama suuroobin Ah, ciidan kasta oo ay soo kulmiyeen iyo awood kasta oo ay isu keeneen waxba way qaban weydeen waa dagaalkii ugu dambeeyey oo mar dambe isku- iskuday dambe aysan samaynin bay ahayd kaasaa ugu dambeeyey wixii ka dambeeyey in ayaga loo duulo oo meeshay doonaan loogu tago oo la qabsado unbay noqotay wey duulaan dambe iskumay dayn warada allaahu ilaahay wuu celiyey alladiina kuwa kafaruu gaaloobay bikaydihim caradoodii buu ilaahay ku celiyey lam yanaaluu ma aysan gaarin khayran khayr ma aysan gaarin waxay doonayeen marnaba ma aysan gaarin qofna mayn dilin magaalana mayn qabsanin wax ay maalahoy heleen ma jiro dhibaato unbay la soo kulmeen wey dhibaato unbay la soo kulmeen wakafa allaahu ilaahay wuu kaafiyey almu'miniina mu'miniinta ilaahay wuxuu ka kaafiyey alqitaal dagaalkiibuu ilaahay ka kaafiyey Ah, oo gaaladii dabayl iyo malaa'ig aan la arkaynin iyo rucbi unbaa lagu jebiyeyoo mu'miniintu dee dhufayskooda unbay isaga jireen Ah, khandaqooda dhufayska unbay ku jireen gaaladii bannaankaas unbay se u joogeen bil ku dhowaad halkaasay u fadhiyeen markay de ku baaba'een ayay jabeen dee oy carareen un. Ah. wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday qawiyan alla qawi ah oo awoodo wax kastaba awoodo casiizan fii mulkihi yacni asagu maamulo oo yacni qaalib noqdo oo alladii laa yuqaalib aan laga qaalib noqonaynin wey waanzala aladiina daaharuuhum kuwii yacni bannaanka ka yimid ee duulaanka ku yimid ee ciidanka farada badan aha ee afarta qabiilo oo isu soo bahaystay ahaa ee tobanka kun ahaa saasaa ilaahay u galay dabayshaasaa lagu kiciyey markaasay jabeen oo way carareen kuwii magaalada joogay reer bani qurayda maxaa ku dhacay markaa ayaguna وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب وأنزل الذين كون إلهي وسود جي ظاهروهم كوا إسسوب هيستي أكالمي ومن أهل الكتاب كمدا ريبني قريدوي من سياسيهم يعني حصون تودي iyo meeshii ay ku jireen guryahoodii buu ilaahay ka soo saaray wa qadafa fii quluubihim quluubtooda ilaahay wuxuu ku riday arrucba argagax baa ilaahay ku riday fariiqan qayb taqtuluuna waad laynaysaan wa ta'siruuna fariiqa inta kalena waad qafaalateen oo yacni ay waad yacni waad iibsateen carruurtii iyo dumarkii yacni waad qafaalateen weeye hanti waxay lahaayeen oo dhanna waad la wareegteen yacni waxoodii ragga ahaana gaashaanqaadkaana waa la laaye wey toddoba boqol bay noqdeen yani ragga wixii gaashaanqaadka noqday toddoba boqol baa la dilay wixii kaleeta oo yacni makasta ahaana toddoba boqol bay noqdeen ayaguna marka saas ayaguna loo galayoo dad jiray ahaayeen qaryo aada u xoog badan oo weyn bay ahaydoo xoog badan waa la baabi'iye wey ilaahay baa baabi'iyey subxaanahu wa tacaala markay diinta ka hor imaadeen wey wa anzala aladiina daaharuuhu min ahli lkitaab rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaalkii axzaab markuu dhammaaday ee habeenkii ay jabeen oo ay carareen oo ay qaxeen oo subaxii waaguu baryey maalinnimadii la gaadhay ayuu markaa soo laabtay madiinuu ku soo laabtay gaaladii way jabeen dee goobtii baa looga dambeeyey maalintiibuu markaa nabigu madiine soo laabtay markaa markuu yidhi gu guriga yimid oo dhowr iyo labaatan beri baa dhufayskaa lagu jiray yaa lagu jiray waa bil maalmo dhiman ayaa dhufayskaa lagu jiray markaa guriguu yimid nabigu calayhi salaatu wasalaam dharkii buu iska siibay isagoo doonaya markaa duhurkii buu tukaday markaa inuu tukado doonayo oo markaas yacni madaxa loo dhaqayo laga dhaqayo zaynabo bintu jaxshi gurigeeduu markaa nabigu tegey oo madaxa loo dhaqayo ayuu jibriil u yimid markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuul allah adigu ma dhigtay yacni hubkii dagaalka ma iska dhigtay haa buu yidhi annagu malaa'igtii haddaan nahay ka qayb galay dagaalka weli ma aana dhigin buu yidhi hubka oo markaa yacni jibriil waxaa ka muuqdo rasuulka unbaa arkaya calayhi salaatu wasalaam yacni boor baa ku yaallo asaga iyo faras faras buu saaran yahay wuu duuban yahay marka yacni siigaa ka muuqato asaga dhan yacni marka marka waxuu yidhi xaggee xaggeen aadnaa ilaa bani qurayda wey waxaa ilaahay kugu amrayaa inaad bani qurayda aada nimankaas inaad ku duusho ood qabato kaasaan yacni ilaahay kugu amrayaa anigu annaguna hadda waan galnay oo yacni zilzaal baan ku ridnay oo way joogi laayihiin way joogi laayihiin marka inaad qabataan yaa lagugu amrayaa rasuulku dad buu diray markiiba iclaam buu bixiyey laa yusalliyanna axaduna alcasra ilaa fii bani qurayda marka salaaddii duhur baa la joogaa duhurkii baa la tukaday qofna yuuna salaada casir tukanin ilaa fii bani qurayda bani quraydaha lagu tukada casirka dadka qaar baa dhex salaada casir ugu gashay oo casirkii dhexda ku dhaafay wey qoraxdii ugu dhacday iyagoon quraydo gaadhin yacni oo waxay yidhaha rasuulku wuxuu yidhi bani quraydo mooyaan meel kale lagu tukanin meel kale salaad nooga ansixi maysa layidhi Ah, inaan bani quraydo tagna mooyaan qaar way iska tukadeen oo rasuulku yacni dadaal buu uga jeeday halkaas ha laga gaaro salaada casir qofkii ka gaari waayena meeshay ku qabatoon ha ku tukado marka laba qaybood bay markaa saxaabaday noqdeen qayb way iska tukadeen qaybna waxay dheen ma tukanayn inaan bari quraydo tagno mooyaan marka rasuulka loo sheegay midna ma canaananin labada qolo midna wax kama sheegin leanna dadaal unbay markaa yay oga jeedaan weye marka reer bani quraydo waa la dul fadhiistay xasri baa lagu sameeyey waa la dul fadhiistay dhowr iyo toban maalmood baa la dul fadhiyey marka markay meelay u baxaan male meelay u dhaqaaqaan male ciidankan ha dul fadhiyo marka isi soo dhiiba buu rasuulku ku yidhi ma is soo dhiibaysaan maya bay yidhaahdeen adiga isukaa dhiibi mayno yaad rabtaan oo isu dhiibaysaan sacad binu mucaad sacad binu cubaada yaan isu dhiibaynaa ninkaasaan xukunkiisa ku soo degaynaa sacad baa markaas yaa la doonay sacad oo markaa xanuunsanaa oo qaswadii buu ku dhaawacmay yacni xoogaa waxaa laisku laysku tuurtuuray yacni fallaarihii laysku tuurtuurayay ayaa markaa ku dhacday dhaawac buu ahaa markaa dhaawac buu ahaa ilaahay buu baryayo ma- markuu dhaawacmay sacad bin mucaad ilaahay buu baryay wuxuu yidhi ilaahayow nimankaa reer qureesheed la yidhaahdo haddii dagaalkoodu uu wakti ka dhiman yahay ilaahw ha idilin buu yidhi qoom waxaan ugu jeclahay buu yidhi inaan la dagaalamo oon dagaalkooda yacni aan ku dhinto qoomkii ilaahay rasuulkiisa beeniyey oo magaaladuu joogay ka soo saaray kuwaas inaan la dagaalamaan jeclahay kuwaa hadduu dagaalkoodu wax ka dhiman yahay wakti ka dhiman yahay ilaahw ha idilin buu yidhi haddii ay waktigooda uu inta ku dhammaadayna oo kuwaas iyo dagaal dambe ayna gelayninna shahaado ilaahu iiga dhig dhaawacani gaadhay ilaahu shahaado iiga dhig marka maalmaha hore wuu roonaaday xoogaa wuu roonaaday marka reer bani qurayda ayaa markii yaa loogu yeedhay marka waxay u soo direen intaanuuna imaanin oon la keenin yani yani caruur iyo waxay u direen dad bay u direen way ku dul ooyeen waxaa li maanta waxaa la doon waxaan doonaynaa maanta inaad inaad na bixiso ood na badbaadisaan doonaynaa waataan islahayne marka markay ku calacaleen oo ku ooyeen yuu wuxuu yidhi maanta sacad binu macad ninkan la yidhaahdo ilaahay raxmaddiisa subxaanahu wa tacaala mooyaane wax kaloo maanta uu rajaynaya ma jire waxba yacni iska dhaaf buu yidhi oohinta iska dhaafa a ilaahay mooyaane cid kale oon maanta u dhaxaya anugu a ilaahay raxmaddiisa un baan doonaya wax kale oon rabo ma jira buu yidhi marka sacad waa la keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu la hadlay sacad wuxuu yidhi qoladan xukunkaagii bay ku degeen adaa la doonaya inaad xukunto wuxuu yidhi yaa rasuulallah waan xukumayaa laakiin xukunkaas xukunkayga ma xukun aan xukun ka dambaynin buu noqonayaa mise waa talo un markaa haddana dadka loo bandhigayo markaan anigu ra'yiga dhiibto maya xukunkaaga xukun kama dambeeyaba wixii adiga aad tidhaahdo qof ka daba hadlaayaa ma jiro wax alla waxaad rabto ku xukun a markaasuu yidhi waxaan ku xukumay waxooda gaashaanqaadka ana in la laayo daraaridoodana la la qafaasho oo yacni sabyi laga dhigo la qaybsado kaasaan ku xukumay buu yidhi maa sha allah marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laqad xakamta bixukmillaahi fiihim fowqa sabci samaawaat xukumkii ilaahay fowqa sabci samaawaat uu ka xukumay yaad adiguna ku xukumtay wey marka sidii unbaa la yeelay waa la soo ururiyey suuqa madiino ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam god weyn ha laga qoduu yidhi raggoodii oo dhan meel baa la ysugu keenay waa la kala saaray wixii weynaaye wixii yaraa waa la kala saaray qofku inuu yacni weyn yahay qaangaar yahay calaamadihii qaangaarkaa laga fiirinaya haddii banaankiisa koro bidhaantika waxba laga garan waayo maradaa laga furaya waa la fiirinaya inuu caano leeyahay in kale shuunku inuu ka soo baxay iyo in kale waa la fiirinaya marka intii waaweynay toddoba boqol bay noqdeen toddoba boqol bay noqdeen meel baa lagu ururiyey markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam caliyu bin abi daalib iyo zubayr bin cawaam ayuu laba seef u dhiibay marka waa la soo bixinayaa un mid mid iyo labalabaa loo soo bixinaya kurka unbaa loo dheeranaya godkaasaa lagu ridaya ilaa toddobadii boqol saasaa lagu dilay toddobadii boqol saasaa lagu lahay marka caruurtii yaa soo haray caruurtii markaa nabigu wuxuu yidhi waxaan dee aabbayaalkood aan laynay naguma dhex noolaan karaane cugdad bay qabaane najdi iyo meelaha intaad geysaan soo noo soo iibiya oo farda iyo hub noogu soo gada marka halkaasaa loo safriyey waa la iibiyey marka cuddaa lagu soo gatay yani hub iyo fardaa lagu soo gaday markaa yaa lagu soo gaday wey wax alla waxay hanti lahaayeen oo dhanna waa lala wareegay marka dadkii reer madiinaad oo ansaar iyo muhaajiriin la odhan jiray saxaara saxaabada labada qaybood ay ahaayeen reer bani qurayda markay qabsadeen de waxay noqdeen dad muluug ahay noqdeen hanti bay heleen nimankaa niman xoolo badan bay ahaayeen marka hanti ayay heleen oo waxay magaaladii madiinana marka dowladdii baa dhisantay islaamkaa dhisma dhisantay marka halkaasuu cizigii markaa ka bilowday wey wa anzala aladiina wa anzala ilaahay wuu dejiyey aladiina kuwa daaharuuhum kuwaas isi soo bahaystay garab siiyey min ahlilkitaabina ka mid ah min sayaasiihim yacni xusuuntoodii iyo meesha ay ku jireen buu ilaahay ka soo saaray wa qadafa wuu tuuray fii quluubihim quluubtoodana alrucba rucbi baa ilaahay ku riday oo dee dad badan bay ahaayeene way dagaalami kareen hadday dagaalamaane yacni rucbi baa ilaahay ku riday ilaa ay isdhiibaan wey way isdhiibeen wa anzala ilaahay wuu dejiyey ah, wa qadafa ilaahay wuu riday fii quluubihim quluubtooda alrucba rucbi baa ilaahay ku riday fariiqan qayb taqtuluuna waad leynaysaan wa wa ta'siruuna fariiqa qaybta kalena waad qafaalateen oo waad la tagteen wey wa awrahakum ardahum wa awrahakum ilaahay wuxuu idin dhexashiiyey ardahum ardadoodii wa diyaarahum daarahoodii wa amwaalahum maalkoodii wa ardan dhulna ilaahay wuu idin siiyey oo wuu idin dhexashiiyey lam tada-uuhaa weli iina ku istaagin weye iina tegin wey waa banu nadiir nimanka la yidhaahdo ayaguna waa la furan doonaa waa ballanqaad baa la siinayaa mu'miniinta ilaahay uu siinayaayo yacni ardadaasoo iina weli teginna taana waad qabsan doontaan wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay kulligii qadiiran alla awooda ayuu ahaaday wa awrahakum ilaahay wuxuu idin dhexashiiyey ardahum dhulkoodii nimanka reer bani yacni ah, reer banu nadiir nimanka la yidhaahdo yani reer qurayda nimanka le reer bani qurayda nimanka la yidhahdo dhulkoodii baa ilaahay idin siiyey wa diyaarahum daarahoodii iyo guryahoodii wa amwaalahum maalkoodii iyo hantidoodii wa ardan lam tada-uuha wa ardan dhul baa ilaahay idin siiyey oo dhaxal la idin siiyey lam tada-uuha weli iina ku istaagin waa banu nadiir ayaguna waad qabsan doontaan wey wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay kulligii qadiiran alla awood u ahaaday markaa muslimiintu markaa cizi bay yeesheen dowladdii islaamka markaa xoog bay yeesheen markaa dadkii muslimiinta ahaa ee muhaajiriin iyo ansaar ahaa nimankii reer muhaajiriin yacni qaxootiga iska ahaay waxba aan haysanin nimanka reer ansaareed kor kor saarnaa hanti baa la helay aada u fara badan ayaa la helay nimanka reer ansaareed ee wanaagsanaana yacni markaa xoolaa la helay markaa xoolo ayaa la helay marka waxaa dhacday markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam zawjaadkiisii wanaagsanaa ummahaatulmu'miniinka ah ayaa markaa rasuulka u yimid calayhi salaatu wasalaamo waxay weydiisteen in xoogaa adduunyo ah maaragtay la siiyo oo yacni sagaal bay ahaayeen guriga caaishay isugu yimaadeen marka waxay ku yidhaahdeen caaishay la hadleen waxaan doonaynaa inaad farriintaannada aada rasuulka gaarsiiso oo waa maxay farriintu waxaan doonaynaa wax ka sii badan annagu ma rabnee nisaa'u lmuhaajiriin waalansaar muhaajiriin iyo ansaar saxaabada yacni guryahooda iyo dumarkoodu waxa ay heleen oo kalean doonaynaa aan doonaynaa marka saxaabadu markaas noloshii hore way isbedeshay warkaas guryaa la helay guryaa la dhigtay khudamaa jirto shaqaynayo yacni dahab baa la helay marka xoogaa waa la isbedelay oo marka nolol fiican ayaa markaa la galay marka waxay yidhaahdeen intaas muhaajiriin iyo ansaarun reerahoodu iyo ehelkoodu haystaan oo kale baan doonaynaa bay yidhahdeen farriintaa u sheeg rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu rasuulku u yimid caaisha farriintii bay u sheegtay nabiga calayhi salaatu wasalaam zawjaadkaagii baa isugu imaaday halkan saasayna leeyihiin aad buu markaa rasuulku oga xumaaday in adduunyo la weydiisto aad buu rasuulku oga xumaaday leanna nabiga adduunyo waxba kuma filayn adduunyo waxba kuma filayn buuraha yacni dahabka buuraha layidhi dahab ha lagaaga dhigo buurahaas uxud waaweyne madiine ku yaallo yaa layidhi dahab ha lagaaga dhigo wuu diiday nabigu calayhi salaatu wasalaam qaniimada tan markii la la qabsaday ee lasoo furtay meeshiibuu nabigu ku qaybiyey dadku u qaybiyey asagu ma fiirinin marka in hadda marka adduunyo la weydiiyo aad buu marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam oga xumaaday marka cabaar buu markaa nabigu bannaanka ku maqnaa wuu fikirayay marka waxyi baa soo degay aayatu takhyiir baa soo degtay waxaa rasuulka ilaahay ku amray inuu xaasaskiisa khiyaar geliyo haddii ay rabaan adduunyo u yeero waxaa tidhaahdaa haddaad adduunyo rabtaan waan idin fasaxayaa xoogaa gacan qabsi ana waan idin siinayaa gacan siin yacni waan idin gacan marinayaayo waxna waan idin dhiibayaa khalaas waa tegaysaan wa usarixukum saraaxan jamiilan waan idin furayaa haddii aada ilaahay rabtaan rasuulkiisa doonaysaan daarta aakhiro aada rabtaanna dee ilaahay dad haweenka wan wanaagsan wuxuu u diyaariyey ajir weyn baa loo diyaariyey waad sabraysaan marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam caa-ishuu markaa ka bilaabay caa-ishuu nabigu wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa inaan arrin kuu sheego arrintaa waa arrin weyn oo muhim ah waxba ha ku fududaanin waalidkaa la soo tasho waalidkaa la tasho marka wixii go-aan ahoo marka aada gaartay oo xataa waalidkaa kugu waafaqay oo isku waafaqdeen iila imun markaa wakti baan ku siinaya waxbaa ordina marka waa maxay bay tiri yaa rasuul allah waxaan yacni aada leedahay yani waalidkaa xataa kala tasho ay leedahay waa maxay marka aayaddu ku dul akriyay aayaddu markaa nabigu ku dul akriyay calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi ma ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro ayaan ka dooranayaa oon tashi yacni wada tashi aan ka gelayaa maye akhtaarullaha wa rasuulahu wa daar alaakhira ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiraan doortay tiri wax adduunyahon doonaya ma jiro waalidkayna u tegi maayo walaa aabbahay walaa hooyada cid aan kala tashanayo ma jiro marka dumarkii kalena sidaas ayaa mid mid loogu yeedhay uu nabigu mid walbaba aayaddiiba ku dul aqrinaya markaasay mid walbaba waxay dooratay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiray doorteen sagaalkoodii isma khilaafin isku waday mareen yacni ummahaatulmu'miniin bay wanaagsan bay ahaayeene dee marka waddadaasay mareen marka markay waddadaas mareen dee waxay noqdeen dad yacni aada u fadli badan oo wanaagsan bay noqdeen marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu amray markaa inuu intixaamo yacni inuu ixtiraamo gabdhahaas weeye leanna qiimo wanaagsan bay leeyihiin wey oo yacni sida noogu imaan doonto suuradda dhexdeeda noogu imaan doonto laa yaxilu laka nisaa'u min bacd haweenkaa sagaalkaa mooyaane aa kale kuuma bannaana lehi tu kale ma guursan kartid walaa an tabadala bihinna min aswaajin walow acjabaka xusnuhunna yacni mid kale ma guursan kartid ayaga ma bedeli kartid oo naago kale kuma bedeli kartid hadday doonto mid ku ca- ku- yacni ku cajab gelisaba aada aragtid gabar aada u wanaagsan oo qiimo badan dhinac kastaba ku wanaagsan aada aragtid sagaalkaas waxaan ahayn kuuma bannaano wax kalena ma guursan kartid saasaa rasuulka lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha annabiyu yaa ayuha ahoy annabiyu ee nabiga ahow qul waxaad tidhaahdaa liaswaajik haweenkaaga waxaad u tidhaahdaa in kuntunna haddaad tihiin turidna alxayaata addunyaa noloshan adduunyada kuwa doonaya haddaad tihiin iyo wasiinataha quruxdeeda fatacaalayna kaalaya umatickunna waan idin marashaynayaa waxbaan idin siinayaa wa usarrixkunna waan idin dirayaa saraaxan jamiilan waana idin faaruqayaa way gacan maris baan idin siinayaa oo waxbaan idin dhiibayaa marka waana idin fasaxayaa adduunyada markaa aada jeceshihiin oo raadinaysaan raadsada markaas Aa, meeshaad meel aad ka heshaanbo ayada yacni qaata raadsada weeye wain kuntunna haddaad tihiin turidna allaha wa rasuulah ilaah iyo rasuulkiisa haddaad doonaysaan wadaara alaakhira iyo daarta aakhiro fa ina allaha ilaahay acadda wuu diyaariyey lilmuxsinaat haweenka wan wanaagsan oo minkunna adinka idinka mida ajran buu ilaahay u diyaariyey ajarkaasoo cadiiman weyn ajir weyn baa ilaahay u diyaariyey macnaa haweenka wanaagsan ee nebi maxamed zawjaadkiisii sala allahu calayhi wasalam ilaahay ajir weyn buu ugu talagalay marka adduunyo inay fiiriyaanba ma aha wey adduunyo inay fiiriyaan ma aha ilaahay agtiisa waxay ku leeyihiin ajir aada iyo aada u weyn weyn yaa ayuha annabiyu yaa ayuha hoy annabiyu ee rasuulka ahow qul waxaad tidhaahdaa liaswaajik haweenkaaga waxaad u tidhaahdaa in kuntunna haddaad tihiin turidna alxayaata addunya noloshan adduunyada kuwa doonaya haddaad tihiin iyo wasiinataha quruxdeeda haddaad adduunyada iyo ziinadeeda doonaysaan fatacaalayna umatickunna fatacaalayna kaalaya umatickunna waan idiin raaxaynayaa waan idin gacan marinayaa waxbaan idiin dhiibayaa yacni yaan idiin dhiibayaa wa usarixkunna waan idin dirayaa saraaxan jamiilan yani saraax jamiila wey furitaan oo waxba aan dhib lahayn qaylo lahayn baan idin furayaa waxbaan idin dhiibayaa waana idin fasaxaya adduunyada aad aad markaas haminaysaan oo doonaysaan markaa raadsada wey wain kuntunna haddaad tihiin turidna allaha warasuulah ilaah iyo rasuulkiisa haddaad doonaysaan waddaara alaakhira iyo daarta aakhiro fa ina allaha ilaahay acadda lilmuxsinaat acadda ilaahay wuu diyaariyey lilmuxsinaati gabdhaha wan wanaagsan oo minkunna adinka idinka mid ah adinka idinka mid mahatulmuminiinka ah ajran buu ilaahay u diyaariyey ajirka oo cadiiman weyn ajir weyn baa ilaahay u diyaariy oo waa maxay inay nebi maxamed maciisa noqdaan sala allahu calayhi wasalam jannada in nabiga loogu geeyo oo zawjaadkiisii aakhire ay noqdaan oo derajada rasuulka ay helaan kaasaa ilaahay ku abaalmarinaya yaa nisaaa annabiyi haweenkii nabigo man ya'ti qofkii la timaado oo minkunna adinka idinka mid ah bifaaxishatin xumaan mubayinatin cad yudaacaf laha alcadaab cadaabka waa loo laalaabayaa dicfayni laba laab baa looga dhigaya wa kaana daalika cala allaahi yasiira ilaahay agtiisana way ku fududahay wey maadaama ajirkiinu uu weyn yahay oo markaad ilaahay iyo rasuulkiisii doorateen aakhiro doorateen ajirkiinu uu aada u weyn yahay sidoo kale midii adinka idinka mid ahoo xumaan samayso xumaan samayso faaxishada marka waa dunuubta nushuuska iyo yacni dhibaatada kaleeta iyo wixii rasuulka dhibayo taasaa laga hadlayaa ee faaxishadu ma aha zina ma aha oo sida yacni uu yani turjumaanu lqur'aan uu warinay uu warinayo cabdullahi ibnu cabbaas laga wariyey yacni weligeed ma sinaysanin imra'atu nabiyin nabi xaaskiis weligeed ma sinaysanin oo gogoldhaaf ma samaynin saasuu leeyahay cabdullahi ibnu cabbaas marka faaxishadan hadda waxaa laga hadlayaa waa dunuubta kale wey dunuubta kale oo yacni inaad rasuulka wax adag ku tidhaahdaan inaad xoogaa nushuusa la imaataan yacni waa dembiyo kale wey yaa nisaaa annabiyi nabiga haweenkiisiiow man ya'ti qofkii la yimaado minkunna adinka idinka mid ah bifaaxishatin xumaan mubayinatin cad yudaacaf laha alcadaabu cadaabka waa loo laalaabaya cadaabka waa loo laabayaa dicfayni laban laab oo meesha dadka kale xumaanta hal mar lagu abaalmariyo asaga idinka yacni midii xumaan samayso dhebel baa laga dhigaya waa la idiin laban laabaya wa kaana daalika kaas wuxuu ahaaday cala allaahi cinda allaahi ilaahay agtiisa yasiiran mid fudud ayuu ahaaday wey waman yaqnud minkuna lilaahi warasuulih watacmal saalixan nu'tihaa ajrahaa maratayn waactadnaa lahaa risqan kariima allahu subxaanah wataala aclam sala allahuma wslam calaa sayidina mxamedi wcala aalih